barnaamijkii xiisaha lahaa caweyska washington caashi ibraahim aadan caashi cuud ayaa inoo haysa
mar kale iyo barnaamijka caweyska washington sheekooyinka aan idiin hayo caawana waxaa ka mid ah qurbaha iyo sheekooyinka qosolka iyo qaracanka isugu jira ee yaala gaar ahaana marka aad ku cusub tahay beeraha guurguura ee haatan nagu soo kordhay dunida waa la yaab iyo sidoo kale waraabinta warwaraabinta dhulkaad ku wanaagsantahay aragtiitayo webigii jacaylku iwado anigana iwado anigana iwado iwado iwado iwado
warwaraabinta dhulkaad ku wanaagsan tahay e axmed day baan inta kale u daynaya hadhow noo sheegi doonaa waa qayb kale oo xiise leh oo ku saabsan waraysiga fanaanka axmed day abubakar oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay aad ku maqasheen barnaamijkan caweyska washington ma jiro culays ka weyn kan luuqadda oo qofka soo food saara marka uu waddan shisheeye tago waxaa weliba ugu sii dhib iyo argagax badan marka aad isku khalado erayo marna halis ah marna ceeb ah nuur xasan nuur bukhaari oo ka mid ah saaxiibada cusub ee v o a ee dhowaana kusoo biiray laanta afka soomaaliga ayaa iiga sheekeeyey sheekooyin aan aad u jeclaystay inaan idinkula wadaago barnaamijkan caweyska washington sheekooyinkaasi oo uu usoo joogay intii uu joogay wadanka turkiga oo uu muddo ku noolaa intii uusan dalkan maraykanka iman nuur kusoo dhawow marka hore barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad ayaad umahadsan tahay caasho aad ayaan sharaf iigu tahay in barnaamijkan oo in badan aan ka dhegaystay maaragta idaacadda ama website-ka aan maanta marti ku noqdo waabad ii horumarisay waxaan islahaa intaad su-aalaha weydiin horta ma ku xujaysaa barnaamijkan hore ma u dhegeysatay halkaas halkaas gool baa ka dhashay waa tahay mar kale kusoo dhawow nuur marka xiga bal waxaan rabaa kolley qof kasta soomaaliya oo dalkan jooga meelo kale oo qurbaha ka mid uu soo maray dalka turkiga muddaad ku noolayd mar dhowna waad ka timid marka bal waxaan rabaa marka waddan kaagii aad ka soo baxdoo kale ee waddan kale aad tagto soomaalidood keliya maaha laakiin qof kasta oo dalkiisii kasoo baxa ee dal kala taga wuxuu la kulmaa caqabado ku saabsan dhinaca luuqada dhinaca dhaqanka waxyaaba fara badan oo laga yaabo in adiga aad horaaba loo yiri waxaad ceebta u taqaan qof ay camalkiisa taha marka wax badan baa laysku dhaafsanya marka intii aad turkiga joogtay waxyaabihii layaabka kolley wuu fara badanya laakiin waxyaabaha aad nala wadaagi karta ee barnaamijkan caweyskaad isleedahay wuu u qalmaa maxaa ka mid a maanta horta caashaay marka hore haddii aan soo koobo sheekooyin badan oo qosol leh ayaa maaragtay waddankaasi ka dhacay oo kala qabsaday soomaalidii u badnayd ardayda iyo dadka waddanka turkiga haddii aan ku hormaro ardada ardada horta marka ugu horreysay dufcooyinka ugu horreeyay ee waddanka tagay turkiga waxay u badnaayeen arday dugsiyada sare maaragtay soomaaliya ka yimid marka waxaa qasab noqotay in maadaama dadka turkiga aysan ku hadlin luqadaha caalamiga sida ingilishka iyo carabiga in ay dadka ardada soomaalida ay marka hore diyaariyaan luqada turkiga marka inta lala halgamaya luqadaha luqada turkiga waxaa ku qasban tahay markaa u baahato in aad raashin soo gadato ama marka u baahato in aad dukaan wax kasoo iibsato in aad isku daydo inta yar ee aad baratay inaad jajabsato mogtahay waa garta si ileen waxaad rabtaa inaad noolaato oo meelihii ka adeegato ha marka gabaraa baxdo waxay rabtaa inay rooti soo iibsato marka luqada turkiga rootiga iyo waxaa isu eg wiilka macnaa waa kelmadaha waa kelmadaha ha markaa rabta inaad dhahdo rooti waxaan rabaa rooti rootiga magaciisa horta waa ekmek ekmek ha waa garta magaca kale ee qofka ragga ah ama wiilkana waa erkeeg erkeg ha marka waa raacda iyo kacdina ku kala duwan yihiin Ha.
Waa- waa carab salqin Marka- ekmek iyo iyo erkeg.
erkeg Ha.
waa gartaa Marka soo ek- kay darsadeen
E- ekmeegay rabta oo rooti ah oo weliba rooti kulul hay marka waxay dhahdeen oo rootigana ma magacu ka leeyahay markuu rooti kulul yahay markuu Ha, si rooti ja- iska ha.
caadi hore usii yaalay markuu ha yahay ha kala marka duwan yahay.
waa kala duwan yahay waa gartaa marka waxay rabta inay dhahdo waxaan u baahanahay rooti kulul mogta hay Ah, meeshana eh, duka- dukaanahan wuxuu ahaa nin waa tagtay marka waxay dhahday waxaan u baahanahay sijaag erkeeg hay ninka waa yaab waxay noqota waxaan u baahanahay wiil kulul
waxay tiri sijaag erkeg sijaag sijaag erkeeg ha ma heli karaa yani ma uba- ma- ma iibsan karaa ma iibsan karaa Ha, wiil kulul ninka ninka wuxuu umalaya marka gabadha inay taqaano luqada ilaan marka hore waa salaanta mogtahay salaanta iyo kasoo macalin ku eed kasoo hore salaanta ah waa gartaa Ah, marka wuxuu qofkan luqadiya taqaanaayo runa u qaata marka ninka waa yaabay war maxaa dhac ayuu yidhi marka xisaabtaba ninkan kuma darsan in gabadhan ay luqadii jajabsanayso ha Waa ninka gartay.
waa yaabiyo oo dagaalaba meesha ka dhacay markii dambe waxay noqotay markii dambe in qof kale oo maaragtay luqadda ingilishka yaqaanay marka marka gabadhaasi waxay islahayd ninka waxaad weydiisaa een, rooti kulul rooti kulul ha marka rooti kulul ma heli kara halkii ay Ha.
dhihi lahayd waxay tiri een, wiil kulul ma heli wiil kulul ha karaa waa garata marka meeshii moogtaa isfaham darro iyo dhib baa ka dhacay Aad iyo ugu aad.
dambeyntii markii dambe waa la isfahmay moogtaa biniaadanka waa isfahmaan inta badan ahaye Ha.
maxaa lagu kala saara waxaa lagu kala saaray qof luqadii ingilishka yaqaanaa meesha yimid oo turki ahaa oo fahmay sheekada waa garata Ha, ninkii moogtahay waa si kaloo wax u fahmo wuxuu yidhi makaa dhaba ah makaa dhaba oo wuxuu galaba moogtahay war kaloo galay malaha wuu yaxyaxay Oo yahay.
haye marka gabadha aaday maaragta u yaxyaxday oo ceeb ayay dareentay Eh, sheekadana waxay noqotay sheeko ay ku maadaystaan ardada soomaalida ee degan dalka marka turkiga waa erey caan buxuu noqday Ah, aad iyo aad haddana eh, qiso kala dhacda oo qof aan saaxiibo ahayn oo soomaali ah ku dhacda mogta oo qol aan isla deganaan jirnay oo sheekooyinka la yaab oo kala sheekooyin kala yaabkeen ah. waa garata qofka eh, turkiga ah markuu rabo inuu banaanka u baxo kale erayaa jirto oo qofka ku dhaho qofka kalena uu ku dhaho markuu rabo inuu raashin cuno kaleentood waxay dhahaan caafiyad olson oo ah eh, maaragtay waa qasab dhaqanay ka noqotay oo ah eh, ilaaha ku daaway oo kale qofka marka wax ku qabto xitaa wuu isu duceeyaan oo allah raasi olson ay dhahaan oo ilaahay raallah ka noqdo waa Ah, waa waa waxyaabo maaragtay ay dhaqan u leeyihiin marka waxaa la deganaa doom mogtaa guryaha ay ardada degaan domitriga oo ardada caalamiga ahaa maaragta adduunyada dego waa gartay ha marka turkiga waa la isku dhex jiraa oo arday dalal badan ka kala yimidaa meel la isku dejiyaa xitaa eh, dowladda turkiga oo ardada wadanka u dhashayna waa ay ugu talagashay in guryahaasi ardada kale la qaybsadaan si dhaqankii ay u wadaagaan marka qofaa raba inuu musqusha aado marka musqusha waa loogaga horreeyey waxa uga horreeyey eh, wiil turki ah markaasuu albaabkana ma xirin mogta wiilka turkiga ah waa gartay Eh, yarkii soomaaliga ahaa markuu soo galay uu isku dayay inuu albaabka u riixo waa u furanta laakiin ah wuxuu ugu tegay yacni iyadoo qof kale ayad ku jiro.
qof kale ku jiro ha waa gartay isla markii uu dib ugu soo laabto wuxuu yidhi kelmadii ahayd inuu caafiyad olson caafiyad olsonna macnaheeda waxa waaye ilaaha kuu daaway sida qof raashin cunay mogta marka isagana muxuu rabay inuu yidhaahdo isagan wuxuu rabay waa iga raalli ahow usgunum oo ah ah luqada turkiga mogta waa gartay Aha.
iska darsaban isagiina ha marka bilow waaye ma yaqaana mogta marka wiilka aada u xanaaqay wuxuu u tegay maamulkii maaragtay meesha maamulihii marka marka een, sheekada haddaan dheefiyo een, qofkii meeshii uu islahaa iga raalli ahow dhe ayuu wuxuu yidhi allah ku daawey allaha kuu daaway ha marka walaalayaal aad iyo leebal noqotay marka marka la tarjumana ama si kale loo dhigo waxay noqonaysaa qofkii moogtahay xaajada musqusha gudanayay Ah.
in uu moogtahay meesha wax ku cunay raashin
oo qofkii Ah, waa rajaayiba ku dhacday haa aad u cadhooday oo maamulkii gaartay maamulka marka loo fasirana moogtahay waxay noqotay sheeko lagu maadeysto aad u qoslay oo wuxuu yidhi niyahow ka- kala jarada iyo dhaqankiya kala duwane ee raalli ahaaw ninkan luqadda ma yaqaane waa gartay marka een, marka usoo noqdo marka adiga taada marka usoo noqdo haa waxaad ka sheekaysay dad kale laakiin adiga mid ku qabsata ma jirta intaad luuqadda la daalaadhacaysay ama dhaqamada intaad wadanka dhex joogtay haa wallaahi waa- waa badneed laakiin laba arrin aan hadda ka xasuustaa mid Eh, uu nooga sheeg caawa waay waayahay waxaan ka sheegi karaa eh, anoo iskuul usii ordaya mogta marka luqadda la diyaarinaya waa labada kun iyo kowgi ha marka luqadda turkiga anigoo diyaarinaya oo iskuulkii ka daahay a waxaan rabay in aan orod ku maro meel saf ay ugu jireen dad badan oo rabay in ay maaragtay baska raacaan waa gartay markaasa waxaan ku dhacay mogtahay islaan meesha taagnayd haye ha anoo ordaya markaasa waxaan dhahay iga raallah inaan dhahaan rabay haye ha markaasa waxaan ku dhahay ilaahay ha ku daaweeyo Haddaad ku Dadki- dartay.
dadki meesha joogay waa mid qosle iyo mid yaabay marka ma soomaalida u gaar tahay mise bulshooyinka kale yimaadana sidaasay isugu qaldaan kelmadahaasi may soomaalida gaar umaho dadka kale oo yimaadana sidaas isugu qaldaan Eh, xitaa waxa- waxaa jirta in eh, qolooyinka sameeya filimada gaar ahaan fil- eh, filimada eh, maaragtay komikada ahe maaragtay qosolka ka hadlo qosol qosolka qosol qosolka ha Ha.
inta ogaadeen waxay ka sameeyeen sheeko sheekooyinka ugu daawashada badan ay ka mid noqotay ugu qosolka badan Oo wada- waddanka waddanka Turkiga.
turkiga ha
beeraha inay halkooda uun isaga yaalaan oo loo doonto qudrad daray ah iyo neeco macaan ayaan ku ogeynay hadda waxaa la leeyahay beeraha in halkooda uun loogu tago naguma filna oo waa inay nala socdaan oo ayna raacraacaan inta aan socodka ku jirnana sheeko xiiso badan oo ku saabsan in gaadiidka dushoodana beere laga sameeyey ayaa waxaa isha soo mariyey ismaaciil xuseen farjaro oo stuudiya la fadhiya ismaaciil bal sheekada nooga dhac caashay bal sheeko aada u xiisa badan toddobaadkan eh, toddobaadkii dhaweyd waxaa qoray een, wargeysada caalamka oo dhan yaanan mid qura ku koobiyey warbaahintaba waxaa aada u soo jiitay indhahooda een, sheeko ka dhacday dalka sbain marka dee waad og tahay oo een, eh, dunidu waxa lala dagaalamaya isbeddelkii cimilada kaarboonkii waxa marka waxayba ka fikireenba iyada een, inay basaskii iyo gaadiidkii dadweynahoo kale qaarkood xagga sare laga beero beer soconaysa wasaq xabdiis koree basaska basaska xaggoodii sare marka waa beer soconaysa waa beer soconaysaa waa garatay marka hadda halka dee wiilkii hadeer shaqaalaha oo kale ama cidda baska la socota inta xagga sare haday doonto u baxdo bay xataa hadhow hadday markii midhahaasi baxaan wax ka soo goosan karaan oo baska kusoo noqon karaan waa garatay marka waxay ugu talagaleen bal hawadan iyo kaarboonkan iyo waxaan bal in hawo fareesha aad miyi dareentid adoo baskii saaran miyi inaad joogtid adoo baskii saaran oo magaalo saxmada dhex socda ina haddana dareento miyigii inaad miyi joogtid oo aad magaranaysaa saxan saxa yar iyo welibana dee marka la yar biyeeyo laydha yar ay kasoo qaado hadday doonto biyo yaraa ay kasoo yar qaado neecawda yar iyo weliba shimbirihii u tirisayay een beertaasi yaroo jawjawdoodii absolutely laakiin sheekadu kuma koobna oo keliya dee basaska dunidu waxay maraysaa xataa caashay moogtahay in hawada sare wax laga beerto waa gartay oo xataa maalin dhaweyd waxaa dhacday in eh, naasoo kale hay-addan eh, maraykanka u qaabilsan dhinaca sahaaminta hawada sare oo kale waxay ba- shaacisay in saladkii iyo waxyaabihii khudaartii ugu horreysay hawada sare laga beeray in la cunay durbaba durbaba waa gartay markaan waxaan ka baqayaa hal shay unba aniga raafkaygu qodaya haye
in cuntadaa laga beeray hawada sare afrika loo soo iibgeeyo
maxaa saa u tiri afrika Af- afrika beero ku filan iyo dhul ku filan iyo beero ku filan waa yeelaan ismaaciil Een, caashay africa waxay haysataa dhulka labiyo tobanka badankeedu aan idhaahde Ah.
labiyo tobanka biloodba wax laga beeri karo waa gartay oo haddii la beero dunida iska daaya kayd xitaa mustaqbalka loo dhigan karo waa gartay taas beddelkeeda waxaa ka wax soo saar badan dalal saddex bilood hela een, cadceedda oo wax beeran kara saddex bilood bilood oo keliya keliya wax u beer saddex bilood keliya sagaalka biloodna waxba hayn sagaalka bilood oo keliya mar waa beraf mar waa wax kale waxba beeran karaa waa gartay marka de africa mar hadday halkaa marayso ah olona ay hawadii sare wax ku beerayso marka maxaa diida intii hawada loo soo iibgeeyey kaafiyo kala dheeri miyaan ahayn aad iyo aad aad iyo aad laakiin haddaan usoo noqdo arrintaana dalka Spain ka dhacday basaskan een, aad bay u qurux badan yihiin waan arkay ubaxyaa lagu beeray oo hadda ilaa hadda ma muuqato in een, een, khudrad iyo waxyaaba noocaas laakiin ilaa hadda ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay waxaan u malaynayaa inay tahay in dadku ay helaan hawo macaan intay baska sugayaan intay baska saaran yihiin waa adigoo beers ka dhex marayo kale markaad baskii saaran tahay adigoo absolutely adigoo beer ubax xiile oo welibana dee intuu saa roob yar ama ugu da-ay waad xasuusan kartaa dhulka markaad maraysa de waa intii loo dalxiis tegi jiray waa gartay marka haatan waxay doonayaan qofka rakaabka ah isagoo spain dhex maraya magaaladii buuqeedii hareeraha daawanaya haddana hawo fresh ah oo jiq jiq jiq jiq shimbiriin xagga sare ka maqlayo
waa garta waa sheega aad iyo aad u xiiso badan oo k- oo talow gawaaridii yaryarna hadda annaga ma saaran karna sidaas o kale ma yeeli karna In mise cas- waxay u baahan tahay in laysan loo soo goosto meecaasho horta waxaa ku ciilaya spaceka waa garta kaaga yar dee ma garanaysa haddii space yar uu leeyahy gaarigaagu carraba ma celiso dheh nooca dambe raaxada ugu badani haa dee spaceka yar baa yar gawaarida inta badan spaceka xagga sare ku leh haa ayaa iminka ilaa hadda waxaan arkayay basaska gawaaridan kale minibasaska la yidhaahdo adigu waa noocaa dee xagga dambe wax badan ku leh Waa ama gar- dad badan ay fuulayaan wax qaadi kara Wax qa- waxna qaadi kara xagga hoosena dad badan ku qaadi kara
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waxaan idinku maqashiinayaa qayb kale oo xiiso badan oo ku saabsan waraysigii ay waryaheena faadumo yaasiin kula yeelatay magaalada boosaaso fanaanka axmed dey abubakar Een, waxaa la sheegaa axmedow in gabadha adigu aad aad u jeclayd balse waxa dhab ah in caasho ay isku tuurtay webiga niil ee dhex mara magaalada qaahira ee dalka masar ma dhabbaa in jacayl dartiis ay isugu tuurtay webiga mase arrimo kale oo nolosheeda ku saabsana ayaa jiray waxay ila tahay in jaceylkaas daraaddiis laakiin ma ogi ibni aadam waa qofka damiir buu leeyahay wuxuu leeyahay eh, waxyaalo badan wax kale hadday ay waaliyeen anigu ma la socdo laakiin- lama socdo laakiin anigu waxay ila tahay inay maaragtay arrintaasay ku dhacday caashiq daraaddiis ama jaceyl inkastoo nin kale uu caasho guursaday haddana een, waxay ahayd qofaada aad u jeclay maxay saameyn oo kugu yeelatay dhimashadeeda dhimashada saameyn badan bay ugu yeelatay waxaan sameeyey markaas waxaan aaday meel oo layga casumay oo xaflad ahayd oo dad badan joogeen markaasaan waxaan sameeyey cees la yidhaaho casuumad casuumaddii hadda waxay ila tahay eryadeedii saasu ma hayo laakiin wuxuu leeyahay casuumaddii ma joogtee aaway aaway aaway jima casuusley ayay jima casuusley jima waxay lahayd oo cagaar gaduud wax daawo la mariya camal aaway jima casuusley casuumadii ma joogtee walle aniga aniga caashiqa qol iyo nabadba waa nahay
axmedo waxaa jirtay hees aad een, webigii qaadayow oo aad maaragtay gabadhu siday u dhimatay aad ka sheekaynayso yaa midhahaa sameeyey een, maxaad sii nooga sheegi kartaa heesta webiga horta ujeedada kulli anaa lahaa laakiin ereyada waxaa sameeyey abwaad maxamed cali kaariyo waa gartay heesta maxaa nooga sheegi kartaa maxaadse ku muujinaysa saddex beed bay ahayd midna wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlaayay webigii saa iska hadlaayay webigii qaadayow taan weheshanaayey maxaa kuugu wacanood wadkiidii u noqotay ama waad jecelaydo wa- wa- wa- wacad iyo heshiis maad waa hore la heedeen waraabinta waraabinta guli war waraabinta dhulkaad ku- ku wanaagsan tahay ya maxaa kugu wacan maxaad Haa. kan ka- beed kale wuxuu ku leeyahay webi saasoo jawaaba webi socdaan ahay ku leeyahy oo wadan dhex mariyo Webi- webi socdaan ahayoo wadan dhex mariye Ma- ma rabin inaan waxyeele waktigeedii baa galay marka webigii iyo adigii baa doodaya haa dood naga dhexdhaadi wey
maxaa naga maqashiin kadhaa miraheedii wax yaroo kooba waa ka miraheeda waa tan socdaan webigii qaadayowtaad weheshanaaye webigii qaadayowtaad wiishanaaye maxaa kuugu wacanood wadkeed wadkee wadkeedii u noqotay ama waad jeclaydu waxaad iyo heshiismaad waxaad iyo heshiismaad waa hore la aydeen waraabinta war waraabinta dhulkaad ku wanaagsantahay adatiitayo webigii jacaylku iwado anigana iwado anigana iwado iwado iwado iwado iwado
Thank
leenahay anigana maaragtay sidii gabadha aan u qaaday ii qaad waa gartay laakiin waxyaabo aad ku muujinayseen baa jira oo webigii iyo biyihii iyo sanqartoodii meesha ay ka muuqdeen bal haddii aan noo sheeg ah tamtiliin tamtiliin wa waa gartay waa matiliin biya matiliin waa gartay ayagoo ku dhacday kamid ahaa raggii matalaayay raggii ka matelay wallaahi manim liira maclow ayaa biyaha watay oo hadda dhintii alla u naxariiste iyo mid kaloo la dhahaayo xareed oo asagan ahaa hoos waa sanqarta laga sameynaya ha iyo biyay wateen biyo waa gartay iskuja biyaa la soo geliyey waa gartay oo baaldida maca marka waxay la socdeen taamka muusikada waa gartay haa adiga ruuxaa wanaag webigii dhex dabaalanaysa waa muuqata ha iyaa samaynaya iyadoo ku xaqbanayso xaq xaq xaq dhiis haa waa la muujinaya ha axmedo waxaa la sheegaa in heesaha iyo suugaanta ku saabsan gabadha ay dad badan oo qaraabada ah ay dhibtay raadiyo muqdishona ay ka codsadeen in la joojiyo adiguna aad doodka muujiso tiri heesahaygii een, waa in eh, dadku ay dhegaystaan arrimaha maxaa nooga sheegi kartaa maxaas ka jira run waa dhacday qisadaas laakiin eh, markii aan falaqaynay arrintii dhex galnay wax oo hadda oo dhibaato oo ka timid ama ma jiro sideeda ayay u socotay ilaa haddana waa socotaa heesaha marka caasho ku saabsan imse ahaayeen axmedo ilaa todoba sideed meelahaas waa waa dhammaayeen heesaha maxaa ka mid ahaa halow qaahira webiga casuumadda xani xali maxaa ka mid ahaa bal haddii aad annaga iyo dhegaystayaasha wax nooga sheegto ha- haasadii baan bedelay aan hani u bedelay mogta waana heestii oo oo eh, qisada taxana ku- ku jiro waa marka ruux nooga sheeg hadda meriheedii waxba kama hayo inay waxaan leeyahay bas inay waxaan ogahay inay hani hani inaasugu inaasugu ma hoygu u soo galayo mise halbaa anigu la habaabayo waxsaas camal waa gartay ee axmedow waxaad ahayd nin aan heesaha inta badan waa la xifdiyaa oo qoraal bay ka akhriyaan fanaaniinta qaybtood marka adigu see ku xifdiday heesaha asaas waxaan kaaga jawaabayaa waa is- waa xifidi jiray laanna aniga koogaba dugsi qur-aanaan galay qur-aankao dhan aan xifiday marka kanne waa aadaan u xifidayay mar baa le- waa la sheegaa ama loo mar waa qabanahaa waa ii dhaafaa qofka warqadda laba saddex jeer camal uu igu celcelinaa waraan ka xifiday marka dhib kuguma hayn inaad dusha ka ka sheegto waa dhegaysan jiri waxay qaladna waa ka taarin jirna xataa waxaa la sheegaa in adigu aad samayn jirtay oo qaybtood aad curin jirtay arrintaa maxaa ka jira midhaa waa jira sidii hadhow oo kale iyo laakiin iyo kuwii riwaayadaha iyo laakiin kuwaan caasho waxaa sameeyeen sidaan hore kugu sheegay webigi maxamed cali kaariye eh, halow aniga ismaaciil yare qaahira sangub casuumadi sangub hani waxaa sameeyey eh, cali kaariye labadaas fanaaniin ayaa soomaaliya hadda maaragtay hadiraawiya u weyn laakiin ayagaa ku xidheen ma la oran karaa qisada dhabta ah ee jacaylka ee adiga ku soo martay ayaa kuu saamaxday inaad hesho heesahan badan in- in abwaaniintu ay kuu dhiibaan waa run qisadaa ii saamaxday ulajeedane mar kastaba ulajeeday lahayd Marka- markii walba waxaan ka hadlayna mar kastaba ulajeedada markay meesha ay joogto ayaan ka hadlayna anigii abwaanka abwaanka sayga fadhiisanaa waxaan dhahay sida sida sida u sameeya marka adigu laxanka iyo muusiga adigaa lahaa laakiin miraha lagu diyaarin jiray haa midhaha ninka qofka ulajeedada xataa anaa lahay midhaha matalan adoo kale hadda saan ila fadhiyo baan kuu sheegaa kule ujeeda saan saan saan sameey waa samaynaa waa itusaahaya okay miya haa kan iga bixi saas ma ah hagaaji rare waa hagaajinayaa O- okay miya haa markaan okay garayno waa iga tegay maxaa kale
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobaya waxaa dhegaystayaal naga xusuusin ah in barnaamijkan uu mar kasta idinku soo dhowaynayo inaad la wadaagtaan sheekooyinka xiisaha leh ee shakhsiga ah iyo kuwa aad goobjoogga u noqotaan waxaanaad nagala soo xidhiiri kartaan somali at v o a news dot com adinkoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka caweyska intaan mar kale kulmayna dhegaystayaal waxaan dhammaantiin idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka cawiiska washington ayay markaasi soo diyaarisay caasha cuud ayaa gabagabo u ah idaacaddii habeenimo oo si wada jira u daadiinayna anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed ala xasan sidaas iyo nabadgelyo